أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon howlgalka shaaldirarka ee ciidanka kufaarta afrikaanta kaga jiraan soomaaliya ayaa wajahaya xaalad hubanti la'aana xilli dhanka kale gaalada caalamka ahna ay ka walacsan yihiin sida uu noqon doono mustaqbalka isbahaysigaasi diyaaradaha dagaalka dowladda xabashida etoobiya ayaa mar kale xasuuq daran ka geystay deegaano ka tirsan ismaamulka amxaarada kooxda riddada soomaaliya ayaa dad shacba xabsiyada dhigtay kadib raaf xooggan oo ay ka sameeyeen mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsanaa baangaraafta murtadiinta ee ay tababartay dowladda salibiyadda maraykanka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar dhabagalaha u dhigay kulanyo ka tirsan kufaarta kenya oo ku socdaalayay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee kuus jira gumaysiga kufaarta kenya munaasabad lagu caleemasaarayay suldaan cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe maktabka dacwada wilaayada islaamiga mudug ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaanka acmaara ee wilaayadaas askarta habiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga bokool wulaadda wilaayaadka islaamiga ee labada jubba ayaa ku booriyey dadka muslimiinta in xagga allaah loo wada laabto si loo helo raxmada roobka allaah
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan howlgalka shaalirdirarka ee ciidanka kufaarta afrikaanta kaga jiraan soomaaliya ayaa wajahaya xaalad hubanti la'aan ah xilli dhanka kale gaalada caalamka ahna ay ka walacsan yihiin sidii uu noqon lahaa mustaqbalka isbahaysigaasi cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan haya warbixin uu daabacay mowqica the east african ayaa lagu sheegay in howlgalka loogu magacdaray artemis uu ku jiro marxalad adag caqabado dhowr ah ayuu sheegay in howlgalkaasi uu wajahayo caqabadaha ku horgudban howlgalkan ashaadla dirirka ah ayuu sheegay inay ka mid tahay dhaqaale la-aan isagoo sheegay in tan ugu weyn ee hadda taagan islamarkaana aan laysku soo qaadin ay tahay maalgelinta howlgalka cusub ee la qorsheynayo inuu bedelo artemis mowqica ayaa sidoo kale warbixintiisa ku sheegay in xiisadaha u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda etoobiya ay qeyb ka yihiin caqabadaha uu wajahayo howlgalka ashaadla dirirka ah waxayna warbixintu sheegtay in qalalaasahaasi u dhexeeya etoobiya iyo riddada uu dheliyey maalgelin la-aanta howlgalka midooda gaalada afrika ee soomaaliya hubinti la-aanta howlgalka midooda gaalada afrika ee soomaaliya arrimaha keenay waxaa ka mid ah in aysan jirin maalgelin ay isku raaceen beesha gaalada caalamka waxay ugu yeedhaan golaha ammaanka ee ururgaaleedka qaramada midoobena uu ka walacsan yahay taageerada ay siin karaan howlgalka cusub ee loogu magacdaray eusom arrimahani ayaa kusoo beegmaya xili murtad xasan sheekh maxamuud uu socdaal kusoo maray dowladaha saliibiyiinta ah ee ay ciidanka murtasaqada ah ka joogaan soomaaliya kuwaasoo uu ka codsaday in howlgalka cusub aysan qeyb ka noqon ciidanka dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya adis ababana ay dhankeeda qabsatay shirweyne kaasi oo ay isugu yimaadeen wasiirada difaaca dalalka qeybta ka ah isbahaysigaasi si ay u taageeraan in etoobiya qeyb ka noqoto howlgalka cusub ee hubinta la-aanta wajahaya mahadsanid caliyare diyaaradaha dagaalka dowladda xabashada etoobiya ayaa mar kale xasuuq daran ka geystay deegaano ka tirsan ismaamulka amxaarada marwaan maxmed ayaa tafaasiisha warkan haya ugu yaraan siddeed iyo toban qof oo shacab ah oo ay ku jiraan caruur iyo dad waayeelo ah ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay weeraro cusub oo diyaaradaha dagaalka dowladda saliimiga etoobiya ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka amxaarada ee dalka etoobiya weeraradan ayaa lasoo warinayaa inay maalmihii sabtigii iyo axaddii ka kala dhaceen magaalooyinka shaawa goodam iyo gondar ee gobolka amxaarada sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah warbaahinta dalka etoobiya muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya xaafado la sheegay inay duqayn diyaaradeed ka dhacday kuwaas oo ku yaala deegaanka shaawa ee gobolka amxaarada iyadoo la arkayay qoysas laga dilay carruur oo bararanaya duqaymahan soo badanaya oo ay diyaaradahan aan duuliyahan lahayn ee dowladda saliibiga etoobiya ka geysanayaan gobolka amxaarada ay dowladda etoobiya ku tilmaamtay howlgal ay ku carabtirayso kooxaha amaxaarada hubaysan ee ka soo horjeeda dowladda etoobiya dhinaca kale jabhadda maxaarada ee faano ayaa guli waaweyn ka sheegatay dagaalo ba-an oo isbuucyadii lasoo dhaafay ka socday gobolka maxaarada muuqaallo ay kooxda kusoo bandhigtay baraha bulshada ayay ku sheegtay inay in ka badan kun askari oo ka tirsan militariga dowladda siliibiga etoobiya ku dileen boqolaal kalena ku afduubteen dagaaladaas ilaa iyo haddana dowladda etoobiya kama aysan hadlin khasaaraha la sheegayo in ciidankooda ka soo gaaray dagaaladan ka socda gobolka maxaarada mahadsanid marwaan kooxda riddada soomaaliya ayaa dad shacaba xabsiyada dhigtay kadib arraaf xogan oo ay ka sameeyeen mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho sida uu ku warramayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan xabasyadan qablo waxaa weye marka ugu horreysa waxaa weye lacagta oo la isweydiinaayo iska dhaaf maalmo iska dhaaf xataa bil inaan ku helayn umalay maayo loo bilood Een, hadda maanta dadkii qof walba gurigiisa ay ugu yimaadeen tartiib tartiibaa loo kaxeeyey waa la xareeyey maamulka ridada gobolka banaadir ayaa xabsiga u taxaabay boqolaal dad shacab ah oo degan xaafadda buuluxuub ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho sababta dadkan shacabka ah loo xiray ayaa ah inay bixin waayeen lacago baad ah oo lagu soo rogay taasoo gaaraysa afar kun oo dollar dadkan ayaa lagu xiray xarunta ridada ee degmada wadajir waxayna isugu jiraan rag iyo dumar iyadoona ay ku jiraan dad waayeelo ah qaar ka mid a shacabka xaafadda buuluxuube oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan awoodi karin lacagahaasi baadda ah isla markaana dhibaato xooggan ay haysato xabasyadan qablo waxaa weye marka ugu horreysa waxaa weye lacagta oo la isweydiinaayo iska dhaaf maalmo iska dhaaf xataa bil inaan ku helayn umalay maayo loo bilood marka waa lacag aanan ka awoodin oo aanan bixin karin wallaahi ma fahmi karna waxay nagu haystaan jidadanisayna ay leeyihiin jidadkiina hadda wax dhisaahoo dhisma annaga ma aragno horey lacag nooga qaadeen laba laba boqol waxay noogu qabteen malahan cansuur sanadlaa waa nagala qaadaa wax noogula qabta ma aanan arag hadda ka hor Een, hadda maantay dadkii qof walba gurigiisa ay ugu yimaadeen tartiib tartiibaa loo kaxeeyey waa la xareeyey way iyagoo sankor qaba iyagoo waayeelle iyagoon tabar lahayn iyagoo maaragtay maskaxdoodu aysan xitaa tamaam ahayn maanta cid xitaa noloshooda ay ku filan tahay oo xaafadan ay yar tahay wax shaqo aysan jirinin qof walbaa tiisa haysato tartiib tartiib loo wada xareey aabbaa naga xiran wallaahi ilaa saakay shan saac say u kaxee afar saac say u kaxeeyeen ilaa hadda waa xiran yihiin waa qayb ka mid ah dhibaatada ay wajahayaan shacabka magaalada muqdisho waxaana maalin kasta maamulada ridada ay dadka caasimadda ku soo rogaan lacaga baad ah oo aysan awoodi karin inay bixiyaan taas oo ah lacag joogto ah
waad mahadsantahay walaalka abu xasaan howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsanaa baangarafta murtadiinta ee ay tababartay dowladda salibiyadda maraykanka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho warkaasi war kale oo ku saabsan ciidamada mujaahidiinta oo weerar dhabagal ah u dhigay kulanyo ka tirsan kufaarta kenya oo ku socdaalayay deegaan ka tirsan gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaa inoo haya yaasir maxmed ciidamada mujaahidiintu waxyaabihinkii xalay howlgal qorshaysan ka fuliyeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxayna howlgalkaasi ku khaarijiyeen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta bangarafta ay tababartay dowladda saliibiyadda maraykanka murtadka xalay mujaahidiinta ku dileen kaxda ayaa lagu magacaabi jiray sulaymaan xasan waxa uuna ahaa askari dhibaato xoogan ku hayay shacabka ku dhaqan degmada kaxda ee magaalada muqdisho dilka askarigaani murtadka ah ee xalay ka dhacay magaalada muqdisho waxa uu imaanayaa xilli maalmo ka hor howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ay ku dileen shan askari oo murtadin ah kuna dhaawaceen toddoba kale oo ku jira sarkaal gaashaanla murtad ah dhanka kale gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay ciidamada mujaahidiintu kamiin u dhigeen kulanyo kufaarta kenya oo ku socdaalayay dulaadka deegaanka dhammaase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera weerarka dhabagalka ah ayaa sababay khasaare kala duwan oo soo gaaray kufaarta kenya waxayna howlgalladan ka kala dhacay banaadir iyo mandheero imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah cadowga allah
munaasabad lagu caleema saarayay suldaan cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe cismaan axmed ubow ayaa warbixinta warkan haya waxay ahayd xaflad si heer sar ah loo soo diyaariyey taas oo ay nabadoon ku dooranaysay mid ka mid ah jufooyinka beelaha jareerweyne ee dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe xafladda oo ka dhacday deegaan hoostaga magaalada jilib ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgaradka culimada ganacsatada dhallinyarada qabiilka jareerweyne iyo marti sharaf kale nabadoonka ayaa waxaa doortay jufada shiidle oo ka mid ah beelaha jareerweyne martisoor heerkiisu sarreeyey kadib ayaa la guda galay kelimaadka hadaljeedinta ee caleemasaarka nabadoonka cusub suldaan cabdiraxmaan cali cabdi oo ah suldaanka guud ee beelaha jareerweyne ee wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe wuxuuna magacaabay nabadoonka cusub beesha reer shiidle dhammaan macnaha mahadnagaan juhdigii iyo bihiyaayan iyo iskudubiridkii dadaalkii faraha badanaa iyo aadanka mahadnagaan mayleen nabadoonka oo la caleema saari maxamed siido kalfur sodhowaaw gacmo furanka sodhowaaw maylikiinka baahan yahay jifada reer shiidle kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka inaa ku hogaaminto ilikiinka baahamin
intaasi kadib qaar ka mid a waxgaradka beelaha jareerweyne ayaa dhankooda soo dhoweeyey nabadoon maxamed siidow xafladan oo maalintan beesha shiidla oo nabadoon ku caleema saaranaysahay oo suldaankeeda guudna yahay suldaan cabdiraxmaan cali cabdi marka haddaan shiidla aan nahay diyaar mu u nahay inaan jihaadka kala qayb qaadano naf iyo maal iyo markaas tabarta intii markaas ma aragtay tabarta ayna diyaar mu u nahay allahu akbar allahu akbar nabadoon maxamed siidow oo isagana xafladda ka hadlay ayaa beesha dooratay ee shiidla ka codsaday in ay la shaqeeyaan waxaad maanta ii doorateen inaan idinkugu xakumo shareecada islaamka ku dhaqanka shareecada islaamka allaahu akbar allaahu akbar beesheeda reer shiidla anna waxaa idinka codsanaa marka maadaama ani xilka ay ii dhiibteen aa idinka qaatay aan idin maqli oo idin adeecay idinkuna waa inaad i maqashaan oo ii adacdaan suldaan shuceeb xoghayaha guud ee golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa dhankiisa soo dhoweeyey nabadoonka cusub nabadoonka shiidla maxamed siidow waxaan leenahay soo dhowow ilaahay ha kaa dhigo kii ummaddaas ku hogaamiya ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa khayrka iyo wanaaggana u horseeda beesha reer shiidlana waxaan ka codsanaynaa nabadoonka maxamed siidow in ay ku garabsiiyaan ugu kaalmeeyaan gabagabada munaasabadda nabadoonka ayaa lagu wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka qoray iyo booshkiisa taas oo ay caan ku yihiin nabadoonnada lagu doorto wilaayaadka islaamiga ummadda reer shiidle adaka dhagto oo ballanqaaday oo macnaa ummaddan kutaabkan adaka maamulo oo ballanqaaday insha allahu tacaala allaahuma fashhad kitaabkii aan hadda kiindhiibi mayla badoe macnaha in adag difaacdo ama nafta qorigan oo aakayga eh beesha reer shiidle iyo angaddi booshkina waa
maktabka dacwada wilaayada islaamiga mudug ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaanka acmaare ee wilaayadaasi cabdiraxiin sheekh cali ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey dowradani diiniga loo qabtay haweenka ganacsatada ee ku dhaqan deegaanka camaara ee wilaayada islaamiga ee mudug dowradan ayaa socotay muddo afar iyo toban maalimood ah waxaana lagu baranayay arkaanul islaam arkaanul iimaan ixsaanka iyo salaada oo laga saxay dhammaan dadkii muslimiinta ahaa ee ka soo qaybgalay dowladda diiniga ah haweenka ayaa waxay ahaayeen haween muslimaad ee ka ganacsada deegaankaasi iyadoona dowladda ay ka faa'iideen haweenka muslimaadka ee ganacsatada ee deegaanka camaara ee wilaayada islaamiga ee mudug haweenka muslimaadka ayaa codsaday in loo soo celiyo dowradan oo kale si ay u bartaan culumta shareecada islaamka sheekh xasan ayaa kelimad toociyaa ka jeediyey goobta lagu soo gebagabeynayey dowladda diiniga ah macnay leedahay arkaanay leedahay muqtadaaday leedahay waxyaale ay keenayso oo ugu horrayso inuu qofku ilaahay rumeeyo subxaana wa tacaala laa ilaaha illa allahu dad badanaa yidhi laakiin aa ilaahay rumayn marka inaad ilaahay rumaydo oo tawxiidkiisa xaqiijido cibaadada keligiis inuu leeyahay halkaa saar cibaadadii aad barato markaan haddii lu yidhaha qof hebel waxaasi oo oga leexa asagaa leehay wixii waa inaad leetahay qofkii hebel ahay wixii uu lahaa halkaa la igu tiri haddaadan aqoon saa u siihi waa inaad taqaanaho cibaadaad ahay cibaadadii inaad u khalisto inaad ku kufrido wax alla waxa la caabudayo ilahay ka sugaa inaad ku kufrido waa inaad ka fogaato waxa tawxiidkaan kaa burinaya haddaadan aqoonsiga uga fogaani maga taqaanid dhuxul nool iyo mid aan noolayn qof aan kala aqoonin makaan kala kala leexo karo haraan iyo bahal kaloo yaroo bulcaho waxba cunayn qof aan kala kala leexo karo waa inaad haraanka u taqaanaa inuu bahal yahay mudiyo wax dhiba kanna iyo bahal yaroo miskiina inuu yahy marka waa inaad kala barato waxa wax u dhibaaya tawxiidkaada iyo waxa aan wax u dhibayn beecaada waxa wax u dhibaaya iyo waxaan wax u dhibayn waa waajib u saaran nabadwan axmed foolfoole ayaa isna kelimad ka jeediyey goobta wuxuuna ku buuriyey haweenka muslimaadka ah inay bartaan diinka islaamka faafiyaanna waxaa ii muuqanaysa maanta wujuuh anaad u danaynaayo oo ah in la yidhaahdo gabdhihii reer camaara oo ganacsatada aha dowraa loo qabto oo dowladahaas maxay tahay waa inay ganacsiga ay ganacsanayaan xaaraan iyo xalaal u kala loo kala soo sidaa ma ahan dowladu xarakatul shabaab almujaahidiin sideed bilood maalmo dhimanay hadda inta joogaan ka hor xalal uusaa waxay joogtay muddo lix bilood iyo maalmo ah ninbaa inta meel usoo dheelmadobu wili wargoormaa timi suyunionu labadii jugoodba waa joogtay toddobadaa bilood wixii dhagihiina ku dhacahayey iyo lix bilood ka hor wixii ku dhacahayey inaa isi soo barbar dhigtaan adinkoo ka run sheegaya ilahina idin garansiiyo xaqana alla idin fahmi haddaynu nahay odayaashii waxaan rabnaa inaad noqotaan hogaamiyaal diimeed qofaa wuxuu leeyahay aniga dukaankaygan waxa ii yaal anaa leh xaqdarasuu u yahay si aan ilaahay banayn oo aan miisaankii saxdaa ahayn ama ribo haddaa u gadato ilaahay kuma banayn mise waa been ka waran haddaad kiilo sonkor iga gadood iyadoo rubac dhiman iga cabirto lacagtii kiiladana iga qaadato adiga ma lihid xaaraana qaadato haddaba waa kuwan qaar ka mid ah haweenka muslimaadka dowladda diiniga loo qabtay oo ka warbixiyey dowladda iyo waxyaabihii ay ku soo barteen magacayga waxaa la yidhaahdaa xaliimo cabdulaahi geedi waxaan joogaa degmada camaara dowro laba asbuuc ah waxaan ku qaadanay duruus kala duwan sida arkaanta islaamka arkaanta iimaanka rugniga ixsaanka salaada iyo shuruuddeeda waxaan u baahannahay duruustaanoo kale in loo soo celceliyo dadka kalena waxaan leeyahay ha ka faa'iidaystaan islaamka allaha guuleeyo gaalada allaha jabiyo faadmo maxamed daayir waxaan joogaa degmada camaara waxaan ku baranay duruuso kala duwan shuruudda salaada ayaan ku baranay iyo arkaanteeda salaada waana looga saxay waana mahadsan oo walaalihii soo qaban qaadiye maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee mudug ayaa dadaal ugu jira sidii dadka muslimiinta ay u baran lahaayeen diinkooda waad mahadsantaha walaalka cabdiraxiin askarta haybiinaha oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga bakool faahfaahinta warkan waxaa eegaya cabdiqani maxamed waxay ahaayeen koox askarta ubadkeenyaalaha oo dhowaan ay soo bandhigtay wilaayada bokool kuwaas oo kasoo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta askartan oo tiradoodu gaaraysay lix askari ayaa kasoo baxay degmada xudur kadib muddo dhowr bilood ah oo halkaasi ay ku qaadanayeen tababar waxaana lagu soo bandhigay deegaanka koorkoor ee hoostaga degmada xudur markii towbada loo qabtay ayay la hadleen warbaahinta islaamiga ah ee andalus iyagoona ka warbixiyey qaabka ay murtadiinta uga biireen iyo waxyaabaha ay kala soo kulmeen nurow idinku dira deegaanka gudal warwararog horan dhan askari yahay aku nagadi aku togusheeni walaan shay dhanay duufi reeda tanu kasuwaay muslimiinta bilikruwa usku dhan horoy gali dhubuli furelyere subahi atan hakasuwaay ndi muslim karowne aragi isku tabe tabar gaardi walaasaa mare reedano gaardigu dhammaadeen dumar kale bilaabile isku tabe maasha allah agayga amni fayle ka noora safayle safayle laayan dhawaay saaxiibada ameenka baagay intii waa muslimaan beli muslimiinti rogaan kuwayaan beli galaga ku tabaan saasaan baagi lahay maqaay ciidan ali uri deegaankaana guudala sacadan aley korkorada rog alxamdulilah ilaahay ka mahadsan inioona dadkeyga murtadiinta ku tuubashaanay muslimiinta meydisku ku nool ummadii marida ka biirayna faylahantaawaya inaan sadin muqlum ee ogaaday hadigee sacadan alelian ilaahay ka mahadsan markian hore ka biiray tashkiil oo dhalinyaro jinkey eh iyo tashkiilyan markii tababara hamari walyarkin hamarin may mool gaardigaalde wal habaarno may bada duguduguday oonay ilaahay mahadle sacadan ilitaadka argahaytu shiridimanban rigiyaal todoba qofasa kabane rigi todoba qofayn lama eriyan shanlaka koyn ilaahay kamasahaw maynka baagay ni walaaladay ilaahay hanku nagadan walaangayo trugamila trugam rdisangad ka jara moru muslung ni haynaya insheega banandungu bah ni haba hay weeran walaal aku kuba dalkan meel muslimiin tirud isku koy hura ana anada geemada yamada banaawi ilaahay mahadle galgo inti dugod horta ireedkeema marohay idoan iona meel muslimiinta tiidan roogda diinta taarla lag aayada roogda ini koy roongayanka baagay magay sidaada aliw maamud manuur xuseen guudal labaatilama degmada koorkoorara dhubi waayareen ilaahay aan ku toobsheen intii anaa ku nagad shaydhaangay galgaleysman shaydhaan maskantoo dafe dhablea kulukulmaya walana faa'iidaa kulukulmala haddana ilaahay aan ku toobsheenay intii anaa ku hanuuno ilaahay uu nagay intii diinta muslimka ka nagad shaydhaanle maskantinoo dufeno heel isku daajisadaano heel jarana galan oo ka jaro iskuku dhuumanay waalidiinka ku dhuumanay walna dadkoodaa gabalkooda isku kaaraysanayna markaasna inta diinta muslimka burburiyano inan surugniga kaadayano isku dareerano antukudne iyo kuhay sababtan haga dhuumaday kuway nagoy diinti muslimkii ka nagoy hanuun ilaahay intuu busheen madiyan habaa goobta iyo malaaga hela hadale meenka baagayoon inta ilaahay hanuuniyo hasku nagdaan ka baaga intale intaan ka dhagdo intale ka dhimado diinta muslimka le ka dhajaro
wilaayada bokool ayaa bilihii u dambeeyey martigelisay askar taa'ibiin ah ee isaga soo baxaya sufuufta murtadiinta kuwaas oo ka faa'iideysanaya baaqyada hogaanka mujaahidiinta ah iyo odayaasha dhaqanka waad mahadsantahay walaalka cabdiqani ugu dambayntii wulaadda wilaayaadka islaamiga ah ee labada jubbo ayaa ku booriyey dadka muslimiinta ah in xagga allah loo laabto si loo helo raxmada roobka cabdiwaab maxmed bukhaari ayaa si ambaqaadaya xilli wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe laga dareemayo kulayl xooggan iyo biyola'aan dadka iyo duunyadana ay si isku mid ah u wada sugayaan dhibicda roobka ayay wilaadda wilaayaadkaas dadka muslimiinta ah allaah u weydiiyeen in uu ku soo qaboojiyo raxmaddiisa roobka sheekh axmed abuyuunis iyo sheekh cali darwiish oo dhowaan ka qaybgelayay munaasabad gabagabo u ahayd kulan lagu heshiisiinayay beelaha bartire iyo cawliyahan ayay labaduba si isku mid ah kelimaadkoodii ugu soo xidheen allabari roobdoon ah waxaana kelimadda ku horreeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyuunis in markaan nafta iyo naftiin walaalayaal aan wahaweydiisanayna ilaahi subxaana wa tacaala biasmaa ilxusna wa sifaati ilculaa هلو كلا بجوجنا إلهي مطر نسيه إلهي مطر نسيه اللهم أسقنا غيثا مغيثا اللهم أسقنا غيثا مغيثا ولا تجعلنا من القانتين إلهي سبحانه وتعالى ويديسنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إن مطر بركه إلهي نسيه إلهي سبحانه وتعالى ما أنت وأدريميس وأكتهي إلهي وأركيس إلهي وجد إن ما أنت مغالوينك إيو باديدي إيو ميلكست oon ka jiro ilaahu na waraabi ilaahayu na waraabi ilaahayu madar khayrka ilaahu na sii oo aan ku fidnoo weyna ilaahu subxana wataala na sii ilaahu subxana wataala adaa gacantaada waasa tahay ilaahayo subxana wataala adaa waa ku weydiisanaynaa cid kale maanta waha weydiinayno ma jirto adiga aan ka ahayn ilaahu subxana wataala na waraabi
sidoo kale ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish isagana allaah muslimiinta u weydiiyey inuu u furo raxmaddiisa roobka ilaahay subxaana watacaala ha idin barakeeya sida waaligu inoogu duceeye ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiisanaya raxmaddiisa inuu na siiyo ilaahu roobna siiya ilaahu waa oomanahay na waraabi ilaahu waa oomana na waraabi ilaahu waan kululnahay kuleel iyaa jira ilaahuna qabooji ilaahuna qabooji yaa rabbi biasmaa'ika alxusnaa وصفاتك العلى كوغو برينا رحمد هذا دق دق نسيه وعاجل وغير عاجل إله نسيه من مضر يدبي وحبا وضن إله ربي ونسيه حوله بهائمتي يضدك عبادي بلادي وأمي هنا إله رحمد هذا نلسه قال قعنت ربي إنه وفلنا واسعة إله قعما أهرساننا سبحانه وتعالى إنه رحمدي سنسيه إنه نقعد جيبنا وان rajaynana waan ku rajaweyna biidn illahi tabaaraka watacaala ducada wulaadda wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa ku soo aadaysa xilli biyola'aan iyo daaqxumo ay dareemayaan dadka iyo duunyada ku dhaqan wilaayaadkaas waxaana allaah ka rajaynaynaa in uu noo aqbalo ducadooda walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanag intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu